waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
haddana waa qeybtii sharciga waxaana marti noogu ah barnaamijka qareen yuusuf maxamuud oo fadhigiisu yahay magaaladan melbourne arrimaha maanta aan kusoo qaadan doono qeybtan arrimaha sharcigana waa dowladda victoria oo maxkamadda lala aadayo iyadoo laga dacwoonayo nidaamka xanibaadaha dowladda gaar ahaan bandowga magaaladan melbourne ay kusoo jirtay waxaan kaloo soo qaadan doonaa ganaaxyada sida gaarka loogu talagalay dadka jebiya shuruucda iyo awaamiirta ku aadan talooyinka caafimaadka ee coronavirus sidoo kale waxaanu soo qaadan doonaa dowladda gobolka oo ka fakaraysa authorized officers oo dadka xiri kara iyo walaaca laga muujiyey marka dambena waxaan soo qaadan doonaa arrimaha saraha dhaadheer ee flemington iyo kensington yuusuf soo dhawow marka hore waxaan ku bilaabaynaa horta ganaaxyadan caadiyan dadka marka la ganaaxo bal ganaaxyadu hanaanka ama broseska ay maraan iyo kuwan waxa ay ka duwan yihiin iyo inta dadka la ganaaxaya hadda arrimahan caafimaadka awgood
ha marka ganaaxyadan waa mar horaa ka hadalne barnaamijkaad markaa imaada marka sidii waaye ganaaxyadan ganaaxyada oo kale waa isku miday yihiin laakiin sharciga ee ay awood ku helaan inay nugu ganaaxaan booliiska waxa waaye sharci oo caafimaad bulshada ku saabsan marka sharcigu kolley dadku badankood way og yihiin ka hor waxay ahayd kun lix boqol iyo konton ama meelahaas in dadka lagu ganaaxayo laba boqolna addaynan qabin afduubka oo oo viruska sida loo yareeyo marka wax cusub aan ugu soo biire axadda lasoo dhaafe ganaaxyada kora loo qaada shan kunaa laga dhigay marka shantaas kun waxa waaye gaar ahaan waxay u yihiin dadka markay dad badan isku imaadaan ama qofka hadduu meel oo shan kilomitr ka badan hadduu gurigiis ka baxo oo dad isku imaadaan ganaaxyadaasaa lasoo keena marka koraa loo qaada ganaaxyada waa gartay marka nidaamkii kan ma looga dacwoon karaa nidaamkii kuwa kale looga dacwoon karay
a marka sidii hore laa loo dacwoodaa laba shay aa la suubin karaa marka hore marka hore waxaa u dacwoon kartaa booliiska badan aa ganaaxo marka booliiska ka dacwoon kartaa waxaa dhigi kartaa booliiska aa weydiin kartaa inay ganaaxan dib u celiyaan marmarsiya haddaa haysid ama sabab ahaan haddaa haysid sababta uga xadgudba sharciga marka taas hadaa ku guulaysan weysid maxkamada codsan kartaa markii dib loo fiiriyey dad ku guulaysta ma jiraan ilaa iyo hadda intaa og tahay marka ilaa hadda ani iyo qareenada oo ka shaqeeyo dhinaca bulshada oo dadka ka kaalmeeyo ganaaxyadan waxay arkeen in badan dadkood laga diida in laga diida dib celis oo la dhahe ganaaxa weli waa inaad bixisid marka weli waa laisku keenayaa daatada ama tirakoobka laakiin waxay u badan tahay in la diido marka ganaaxyada aada u badan yihiin hadda waxaa la dhahay toban party waxa loo yaqaan xaflad ay qabteen sagaashan qof sagaashan ganaax ay kala bixiyeen meel hoppers crossing magaalada geeskeeda waxay heleen afartan qof shan iyo toban ganaaxa lagu dhuftay marka badanaa dibu celiska laguma guulaysanin laakiin waxaa noo dhiman maxkamad maxkamadda weli lama ogaanin marka dad dadaa maxkamad codsada laakiin maxkamadda waxay maqli doonaan kaysaskooda waxaa la maqli doonaa sanadka cusub marka lama ogo xukunka geeskaas laakiin dibu celiska waxaa kusii sheegi karaa in dad badan badankood inay ku guulaysanin marka waa inaa haysatid marmarsiyo aada u fiican ama ama mid aada loo fahmi karo waa gartay dib u celinta waxaa ka wadaa dib u eegid ama review waxaa la dhaho waa mahadsan tahay marka waxaad leedahay dadku ha iska ilaaliyeen inaan la ganaaxin sababtoo ah fursadda ah in ama lagaa cafiyo ama lagaa daayo ilaa iyo hadda lama arko haddaan u gudubno midda kale oo ah dowladdu sidoo kale isla arrimahan caafimaadka waxay ka fakeraysaa inay samayso authorized officers oo awood dheeraada la siiyo maxay noqonayaan awooddaasna maxay noqonaysaa
marka sharci aa lasoo marinayaa baarlamaankan victoria marka arrimahan dhan aa ka hadlayno waa sidaa og tahay gobolkan a wax badan ka socdo gobollada kale xoogaa waa degan yihiin marka marka gobolka victoria baarlamaanka waxaa lasoo mariyey sebtembarka oo toddobiyo tobankeed seventeenka waxaa lasoo marinaya sharci cusub oo loo ogolaanayo qof u shaqeeya wasaaradda caafimaadka authorized officer loo yaqaano inuu inuu dad dadka hayn karo ama ama dadka ha dad hayn karo marka dadka oo uu xiri karo uu xiri karo ha uu xiri karo sax marka dadka oo oo oo lagu lagu helo coronavirus ama dad u dhawaada dad coronavirus qabo ee xiri karaan marka aad iyo aad aa laga walwalsan yahay sharcigan walwalkaas marka muxuu yahay maxaa la leeyahay oo dhibaatadu noqon kartaa marka walwalkaas wuxuu ku saabsan yahay dadkan u shaqaynaya wasaaradda caafimaadka lama ogo xirfadooda iyo tababarkooda lama yaqaan waa laga walwalsan yahay ta kalena si dib u celis ama si qof oo ka sarreeya loo loo sii weydiiyo hadday hadday saxsan yihiin ma jiro midda kalena dadka oo oo oo jiran ama ama wax fahmi karin ama maskaxda ka jiran in in in lagu dare sharciga ma lahan sharci gaar ahaan oo dadkaas kaalmeynaya oo oo oo oo laga istaajin karo in la xiro marka waxaa laga walwalsan yahay dadkan inay dadka loo loo xilqaaday inay shaqadan qabtaan inay shaqada si xun u qabtaan ee dadka iska wada xiraan
waa gartay sanaha dhaadheer sidaa og tahay yuusufow dad badan baa maaragtay guryaha lagu xiray muddo iyadoo la sheegay in xanuunka coronavirusku dad badan uu ku dhacay warbaahinto dhan aad bay uga hadlaysay dadka halkaas jooga gaar ahaan qoysaska caruurta badan leh waxaa dowladdu ay u ballanqaaday inay guryo brivate ama gaara u kireynayso muddo laba sana kadibna markaas guryo kale loo raadinayo marka sharci ahaan markaad fiiriso waxaad moodaa dadka inay cabsi ka qabaan in berri markii labadaa sana dhammaato meel cidlaa lagu tuuro waxaan isleeyahay dad qaar baa kula soo xariiray marka talooyinkaaga arrintaa ku aadan maxay yihiin jimcihii lasoo dhaafaa maamooyin badan la hadle oo guryaha sarahaas degan oo oo ka walwalsan barnaamijkan cusub ay keeneen dowladda marka marka hore horta soomaaliyan nahay waa ognahay dad badanaa degan sarahaas oo ilmo badan ku korinayo oona ciriiri ku tahay laga yaabaa qoysas oo lix ama toddoba caruur wato oo degan labo ama saddex qol marka dhibaato weyn oo saameynaya waa bulshadeenna marka wax fiican waa guri cusub haddii la heli karo laakiin waa inay ogaadaan dadka xuquuqdooda iyo iyo wixii dhici doona marka ta koobaad gurigan markii lagu wareejiyo haddaa aqbashid kolley khasab ma ahan qof lagu khasbaa ma jirto reerka hadday aqbalaan markaas guri karaan marka markay guriga degaan guriga laba sano sidaan ogahay laba sano loo kireynaa guri oo dad qof iska leeyahay marka dowladdu ma iska lahaan guriga laakiin xuquuqdooda oo ahaan tenant ama tenantka oo dowladda ay weli yihiin marka ijaarkooda weli waa ijaarkiiy bixinayeen waaye xuquuqda kale oo guriga in la hagaajiyo iyo waxyaalahaas oo dhan weli way wataan dhibaatada waxa waaye labada sano kadib lama ogo meel la geyn doono reerarkan marka dowladda guryaha way ku yiryihiin sidaa marka hore maalin barnaamijkaada markaa ku jira markii hore waxay ku sheegaya inay sideetan kun oo qof sugayaan guri marka guri badan ma hayaan dowladda mana gadanin marka labada sano markay dhammaadaan way ku khasban yihiin inay guri kale u raadiyaan laakiin gurigaas meele xaafaday ku ooli doonto iyo iyo iyo xaaladeeda lama ogo waana waana deg deg waa ina inay ka guuraan gurigan because qof waxaa iska leh oo dowladda ma iska lah guriga qofkaas hadduu rab wuu gadi karaa guriga ama ama asagaa soo degi karo guriga marka dooq badan ma lahan reerka markaas marka haddii la dhaho waa inaad degtid xaafad fog ama ama xaafadaas wakti ma hayaan ee ku diidaan ama ku doodaan guri kale
waa garta marka waa inay heshiiska hore oo ay ku guurayaan ka fiirsadaan baa leeda ha marka waxaa fiican inay ama ani i imaadaan ama ama xaafadahooda waxaa ku yaalo xarun oo oo sharciga oo qoreen joogaan flemington kensington legal service iyo ina melbourne legal service oo xaafadahooda ku yaalo dad badan ay kala kaalmayaan wayna la hadlaan wasaaradda qaabilsan guryaha wayna wayna wayna kala falanqeeyaan xaaladda siday ahaan doonto laba sano kadib iyo iyo sida loo mari lahaa marka inay inay la hadlaan qareena u fiican qof walbaba waa gartay ugu dambeynta yuusufow baryahan waxaa socotay maxkamad gabar la yiraahdo michel lowelo ay la aaday dowladda victoria maxkamadda sare oo ay leedahay bandowgii magaaladan melbourne lagu soo rogay iyo iyo shuruucdan xanibaaduhu waa sharci daro kayskaasu muxuu yahay
ha marka kayso waxa waaye oo cajiib ah waaye oo dad badan la socdaan marka afar iyo tobanka bishan hadda waxaa lasoo wareegay malaha saddex usbuuc michel lowela sidaa sheegaysa maxkamaday geysa dowladda iyo iyo gaar ahaan ku-xigeenka caafimaadka siibana way geysa maxkamadda marka waxay dhuhaysaa sidaa sheegaysa sharcigan oo bandowga macquul ma ahan xaquuq aadaniyadeeda aa lagu tuntay ama lagu xadgudbe marka waxay codsanaysaa hadda horta ma codsanayso lacag lacag kama codsanayso dowladda waxay codsanaysaa leh in maxkamadda inay u saxaan u muujiyaan fikraddeeda maxkamadda dhahaan macquul ma ahan sharcigan marka lacag ma raadinayso waa gartay laakiin weli dacwadii way wadaa inkastoo bandowgii laftigiisa hadda la qaaday ha bandowga marka hadda lasoo dhaafaa la qaade ayada laftirkeed iyo looyarada u shaqaynaysa waxay dhaheen kayskan deg deg uma baahno gadaala loo dhigi karaa laakiin waxa waxaa cajiib ah xaakinka iyo dowladda oo ayada kasoo horjeeda waxay rabaan in kayskan deg deg loo loo loo fiiriyo xaakinka wuxuu dhahoyaaba waa waa kayskan waxa waa wax oo gobolka u fiican waaye in la ogaadaa la rabaa fikradda xukunka marka gobol gobolka faa'iido weyn ka helayaan haddii haddii la ogaado xaakinka fikradahooda waa garta welina waa socotaa maxkamadaas
marka weli way socotaa hadda dowladda waxay dhahoyaan way aqbaleen in michel dareemaysa dhibaatooyin weyn laakiin dadka oo victoria oo dhan degana dhibaatooyinkaas haystaan marka weli waa socotaa waxaa laga yaabaa laakiin haddii laga guuleysto michel inay ayada laga inay ayada bixiso lacagta oo looyaradeeda ama qareenkooda oo dowladda waxaana kusii daran lahaa michel backgroundkeeda ama ama xaaladeeda waxa waaye maamo oo saddex caruur wadato waxay leedahay maqaaxi waxay degan tahay mornington peninsula marka businesskeeda hoos u dhace corona ahaan laakiin dowladda waxay dhuhayaan businesskeeda iyo dhibaatada oo maqaaxyadeeda soo maray ku saabsano bandowga waxay dhuhayaan in in in in kayskan laga tuuro waa maxkamadda because waxay rabaan dowladda waxay rabaanba kor inay usii qaadaan maxkamadda hadda waxay supreme courtka victoria aa dhegeysinayso laakiin dowladda waxay rabaan in court of appeal in loo sii wareejiyo oo kor loo sii qaado waxay rabaan inay ka degaan oo xukun weyn oo ay dadka dhan soo istaagaan ee fahmaan inay dowladda leeyihiin awooddan inay ahayn inay caqli caqli dare ayna ahayn inay tahay wax loo baahan yahay ama macquul ah marka weli xaakinka wuxuu dhahoyaa inaa sii gudbiyo marabi waxaa laga yaabaa inaa deg deg aniga xukun soo dejin karo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho